ciidanka atmis ee sektarka saddexaad iyo webayo dhansho wadaana dadaalo dheeraada oo kuqiib qaadayeen gurmudowga dadka fatahaado ka saameeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya axmed aadan ciise oo gaashaanle ku tirsan ciidanka atmis ee fadhisho eeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo weyba radio arlaadius oon ku waramaysada ciidanka atmis gaar ahaan qeybta saddexaad ee ciidanka etoobiya iyo qeybtan ku qaadahayaan samatabiyowka dadka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee biyo daadadka ee eedkan saameeye bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa laydhahaa axmed aadan ciise darajadiidiina waa gaashaanleh waxaan ka mid ahay ciidamada atmis ee etoobiyaanka joogka howlgala sektarkan saddexaad dowladda galbeedka koonfur galbeed ee soomaaliya marka xaaladan hadda jirta haddii aan wax idinka sheego roobabkan lixaad kalaal ee gobolka ka da-aya iyo maaragta amni xumadii sii jirtayna bulshada dhib siyaada ah ku sii noqday markaas arrimahani bulshada markii ay soo food saareen annagu ciidan ahaan goobaha aynu deganahayna bulshadii baa dhaqdhaqaaq samaysay inay maaragtaas iskeeda wax iskaga qabato ay iskaga taageerto dhibaatooyinka roobka ku keenay tusaale ahaan guddi sare iyo gudiyaal hoosaa la dhisay gudiyaasha sare madaxweynaha cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen ayaa soo dhisay guddigaana ka mid baynu noqonnay si aanun maadaragtaas annaguna wixii aanu qaban karno duurka iyaga aanu bulshadani dhibaatada aan uga caawinno haddii ay dhinaca muruq tahay amba xoog tahay iyo maal iyo le maaragtaas fikir ahaan baan dee tahay si aan uga qayb qaadano duurka iyagiina waynu ka ciyaarnay sidaas darteed waxaa suurto gashay in maadaragtaas qoysasyaal badan oo ku soo barakaca oo wax daruur aanan haysanin wax laga caawiyo atmisna waxay ahayse waa u keentay ciidamadan etoobiya iyagoo maaragtaas naftoodana u huraya una dhimanaya ummadani si maadaragta amnigeedii iyo dowladnimadeedii qaranka la soo celiyo ayaa haddana ayagoo ku dhisan inay shacab u damqadaan dadkan dad aan walaalannahay weeyo ummadaan u naxariisanayno oo sida ummadayada wadanka etoobiya degan oo kale aan u arkayno markaas waxqabadkii kale maaragtaas wixii ay haysteen lacaga inta iska soo ururiyeen wax usoo gadeen siddeetan qoys waxa maaragta xagga atmis ahaan inaan ku soo fillaannay oon caawimaad gaarsiinay sida kale haddana gudiyaal kale hoos aan usii dhisnaa jirto oo dhinaca degmooyinka ah sidaad ogtihiin gobolkani roobabkan hadda ka da-ayo waa gobolka ugu saamayn badan soomaaliya oo dhan marka la eego magaaladan baydhabo aan hadda joogno bardaale buur dhuubo sidhaaqansax dheere waaji duusuur meel an hadda intuu roob aynu wada waxeeyo oo dhan waa la ogyahay hadalka kuweeri ee ciidanka atmis ee ka eedanaya in xaalada degdeg iyo ka jaran dadka deegaanada koonfur galbeed iyo weyba usakoye xila deegaano horle usa saameeyahaya fatahaada roobabka daadadka wadada ee ku qubdahay guud ahaan dalka soomaaliya